bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi وعlى aalihi وsaxbihi wslm aجmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii alcaqiidaة اlwaasiطiya lishaykh اlislaam ibni teymiya raximah اllah waqowlihi subxaanahu watawakl calى اlxayi اladii laa yamuut jumladani marka waxay la socotaa waqad dakhala fii hadihi اljumla jumladan waxaa soo galay in tilmaamaha ilaahay nafyi ihbaat ka koobmaan maa wasafa allaahu bihi nafsahu fii kitaabihi oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyaabihii uu isugu sifeeyey kitaabkiisa dhexdiisa marka wuxuu leeyahay taasaa waxaa weeyaan marka wixii ilaahay uu suuratulikhlaas dhexdeeda iskugu sifeeyey iyo waqowlihi subxaanahu uu iskugu sifeeyey ilaahay qowlkiisa watawakal cala alxayi aladii laa yamuut waa kala dambeen welowel waa dambaysaa watawakal tala saaro cala alxayi allihii noolaa tala saaro korkiisa alladii allahaas oo laa yamuutu aan dhimanaynin halkan marka aayaddan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku caddaynayaa sifatu alxayaa inuu ilaahay leeyahay sifo nolol ah noloshiisuna aynan shabihin nolosha makhluuqa maxaa yeelay xayaatada ilaahay subxaanahu wa tacaala waa sifatu kamaal oo ilaahay daata ahaan oo u mutaysto geeriduna waa ka soo horjeedaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ma geeriyoodo noloshiisa ma lahan dhammaad iyo meelay ku dhammaato ma laha weligeedna waa jirtay meelay ku dhammaanaysana ma laha watawakal tala saaro cala alxayi allihii noolaa tala saaro marka ilaahay alxayu magacaa marka waxaa ka soo baxaayo sifada wasfiga laga soo ishtiqaaqay ee ah sifatu اlxayaati nolosha yacni sifadeeda alladii kaas oo laa yamuutu aan dhimanaynin alladii kaas oo laa yamuutu allahaas oo laa yamuutu aan dhimanaynin aayadda qur'aankana sidaas suurat اlfurqaan ay ku tahay ee sheekhana wuxuu leeyahay faina alxayaata sifatu kamaalin yastaxiquhaa bidaatihi wاlmowta munaaqidun lahaa falam yuusaf biاlxayaati liأjli nafyi اlmowt marka ilaahay yacnii nolosha allaaba waxay keenaysaa geeri la-aan ayb wa qowlihi subxaanahu iyo alla qowlkiisa ayaa waxaa soo hoosgelaayo ama yacnii sifaadka ilaahay nafyi ihbaat ayay ka koobmaan waxaana soo galay wixii ilaahay uu ku yidhi fii qowlihi subxaanahu uu ku yidhi huwa alأwalu wاlآakhiru wاlظaahiru wاlbaaطinu wahuwa bikulli shayin caliim huwa ilaahay alawalu weeyaan allihii horreeyey oo cid isaga ka horraysaa aynan jirin wاlaakhiru weeyaan ilaahay midka dambeeyo oo cid isaga ka dambeey cid isaga yacnii ka dambaynaysa aanay jirin oo isaga gadaashiis wax ahaanaya ma jiro isagaa soo haraayo inta kaleo makhluuqana waa dhammaanayaan oo yacnii way dhammaanayaan waاlظaahiru weeyaan ilaahay waa mid sarreeyo oo wax ka sarreeyaa aynan jirin wاlbaaطinu weeyaan ilaahay midkii dhow alla waa mid dhow oo addoommadiisa u dhowo muxiiطun bihim ah wahuwa alla bikulli wahuwa ilaahayna caliimu weeyaan kii ku cilmi badan bikulli shayin shay dhammaantiisa halkaanna marka dhowr sifo aayaddan dhowr magac afar magac baa lagu sheegay magaca koowaad waxaa weeyaan alawal magaca labaad waa alaakhir aldaahir albaaطin afartaa magac baa lagu sheegay asmaa'daasna marka waxaa weeyaan waxaa fasiraayo xadiid imaamu muslim saxiixiisa ku sugan ee nebigu sala اllahu calayh ali wasalam uu leeyahay allaahuma anta alwalu falaysa qablaka shay wa anta alaakhiru falaysa bacdaka shay wa anta aldaahiru falaysa fowqaka shay wa anta albaatinu falaysa duunaka shayun xadiidkaasaa fasiray tafsiir kale uma baahno ilaahu adaa midka hore ah falaysa ma ahan qablaka adiga hortaa shay-un shay ma ahaanin marka ilaahay sifadiisu waxaa weyan ama magaca uu leeyahay waa alwal amaa magacan mutakalimiinta ay isticmaalaan magac waxaa jiro xagga macnaha ay isku dhow yihiin alawal oo mutakalimiintu isticmaalaan laakiin aan soo aroorin ilaahay in lagu magacaabo waa qadiim waxaa la yidhi alqadiim ilaahay marka alawal weeyaan magaciisa alqadiim lama dhaho ilaahay subxaana wa tacaala labada macno alawal iyo alqadiimna macaanidana waa ku kala duwan yihiinoo qadiimku wuxuu tusayaa shay isaga ka horreeyey shay kale oo markaan jiro ayuu un ka horreeyey qadiim marka la yidhaha waxaa way shay hadda jiro ayuu ka horreeyey ee ka dhalan maysa marka waxaa weeyaan in awal isaga uu ahaa ma ka dhalanaysa lagama fahmi karo laakiin alwal marka la yidhaa cid ka horreysa inaynan jirinaaba laga fahmaa markiiba walidaalika ilaahay markuu ka sheekaynayay qoraxda iyo dayaxa iyo waalqamara qadarnaahu manaasila xataa caada kalcurjuuni alqadiim buu yidhi macnuu shaygan marka qadiimkaa waxaa u horreeyey bilaabasho un meel unbuu ka soo bilaabnay hadii la yidhaha shaygan waa qadiim binisbati ligayrihi buu ka horreeyeyba oo qadiim ka yahay amaa laakiin ma keenayso awaliye ma keenayso laakiin marka ilaahay alawal lagu magacaabo alawal macnihiisa waxaa weeyaan laysa qablahu shay-un wax ilaahay ka horeeyo oo hortiis ahaa ma jiraan magac ahaantana marka midka sifaatka ilaahay asmaada waataan soo sheegna waa tawqiifi marka ilaahay alawal baa lagu magacaabaya alqadiim lagu magacaabi maayo maadaama aanay soo aroorin magacaa isagaa nacan mutakalimiinta laakiin qadiimun sidaasay dhaheen qadiim iyay ku sheegayaan huwa alawalu alla waa midkii horreeyey ee cid ka horaysa aanay jirin walaakhiru weeyaan ilaahay midka dambe waayo oo dadku markay dhammaadaan ilahay isaga unbaa haraayo wayabqaa wajhu rabbika duljalaali waalikraam kullu shayin haalikun ilaa wajha wahaakadaana oo ilaahayna weliba uu leeyahay markay dadkao dhan ay haraan liman ay baaba'aan liman ilmulku lyowm waaldaahiru weeyaan ilaahay midkii sarreeyo addaahir ereygan macnihiisu waxaa weyan alcaali xadiidkaana sheegayo wa anta daahiru ilaahu waxaa tahay mid sarreeya falaysa fowqaka shay wax adiga kaa sarreeyaa ma jiraan magacan marka addaahir yatadammanu ama dummina macna alcaali ayaa la tadmiiniyey luqadana saas waa ku taho fama staacuu an yadharuuhu fama staacuu ma aynan awoodin an yadharuuhu inay ka inay ka sara maraan yacnii derbiga derbiga inay ka soo kor maraan ma aynan awoodin aayad waatay sidaa ahayd marka fakulamaa cala shayu dahara mar kastoo shaygu ou sarreeyana way islaazimayaan yani hadda magacan addaahir ma ahan macnaa ilaahu adiga midkii muuqdaa tahay ma aha in laga wado laakiin waxa ay tahay addaahir bimacna alcaali ilaahu midka sarreeyaa tahay sarraynta ilaahay marka waxaa ka imaanayso dee inuu ilaahay subxaanahu watacaala sifa iyadoo laftirkeeda duhuurku ilaahay marka inuu yeelanayo fakulamaa cala shayu mar kastoo shaygu ou sare mara dahara waa muuqanaya nacam walihaada qaala anta daahiru falaysa fowqaka shay faahbata aلظuhuura wajacala muujiba الظuhuuri annahu laysa fowqahu shay sidaasuu bayaanu talbiis اljahmiya uu ku leeyahay marka addaahir bimacna alcaali waay allihii sarreeyo waa ilaahay subxana wataala wlbaainu wاlbaaطinu weeyaan ilaahay subxaanaه wa tacaala midkii dhow albaaطin bimacna alqariib waa isagana dumina macna alqariib mufasiriinta ibnu jariir dabari iyo a'immada tafsiirkuna macnahaas macno ka agdhow yay sheegaan waxayna la mid noqonaysaa oo waxaa weeyaan qurbiga ilaahay bay tusaysaa qurbiga allana waa laba nooc qurbi oo caama iyo qurbi khaas ah qurbiga caamkaa ibnu rajab iyo a'immada siday tilmaamayan fatxulbaariga ku sheegaayo qurbiga caamkaa waxaa weeyaan ilaahay waa qariib waa dhow yahay cid kasta uu dhow yahay cilmibu ugu dhow yahay waana midda ilaahay uu yidhi walaqad khalaqna اlinsaana wanaclamu maa tuwasisu bihi nafsuh wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli اlwariid marka mufasiriintii salafka inuu cilmi ilaahay ugu dhow yahay cid qurbiga qurbiga caamka ah ayb qurbi khaas ah ayaa jiro waxaa weeyaan wuxuu u sugnaadaa qurbiga khaaskaa mu'miniinta iska leh ruuxu weliba mu'minka laftirkiisa xaalaadkiisaa kala duwan bacdu alxaalaad yacnii ilaahay waa usii dhow yahay xaalad kale waxaa laga yaabaa adiga hadda markaad sujuudsan tahay iyo markaad suuqa iska marayso ilaahay isku si uguma dhowid markaad sujuudsan tahay ugu dhowaansho badan tahay aqrabu maa yakuunu alcabdu lirabbihi wa huwa saajid markaa alla baryayso ilaahay qariib weeyaanoo ducaduu ajiibayaa oo waa kuu dhow yahay waa qurbu xadiidkii waatuu ahaa xadiid abi muusa alashcari fii saxiixi اlbukhaari markuu arkay dadkii oo qaylinayaan oo dhahaya allahu akbar kor u qaadayo subxaana allah dhahaya waa ti uu yidhi yaa ayuha الnaas arbicuu calىa anfusikum fainakum laa tadcuuna asama walaa haa'iba alla dhegala u yeeri maysaan idinka iyo mid maqane fainahu yanii allahaas yani aqrabu ilaa axadikum min cunuqi raaxilatihi ilaahay midkiin waa uga dhow yahay gaadiidka midkiin midkiin gaadiidka oo wato luquntiisa marka qurbigaas ilaahay subxaanahu watacaala uu addoommadaa u dhow yahayna de waa qurbi xaalaad mucayana nusuustu ay ku sheegtay qurbiga khaaska marka qofku markuu cibaadaysanayo alla baryaayo markuu sujuudsan yahay iyo xasilaa meelo kalena waa ugu tegi doonaa in sha allahu tacaala wa huwa alla caliimu weeyaan kii ku cilmi badan bikulli shayin shay dhammaantiis halkan marka sifaatkan oo dhan marka waxay isugu jiraan bayna anafyi waalibaat marka alwal awaliyada ilaahay subxaanahu wa tacaala ee uu leeyahay waxaa ku jiro huwa alwalu marka lale ilahay waa midka axad ka horeeya isaga aanu jirin sifana waa u sugtay waxaana ka dhashay maca- macnaheeda sifadaa cagsigeeda ilaahay inuu ka nasahan yahay iba nafyi iyo ibaat baa ku kulmaya oo nebigaaba sidaas yeelayoo waxa uu yidhi allaahuma anta alwalu falaysa qablaka shay falaysa qablaka shay waa nafyi alwaluna waxaa weeyaan waa ibaat wahaakada kuwa kalena waa saas oo kale sida xadiidka muslimba uu tilmaamayo wa qowlihi wa fii qowlihi ilaahay waxyaabaha uu qowlkiisa ku sheegaa ka mida wa huwa alle alcaliimu weeyaan alle cilmi badan alxakiimu ee falsan laba sifa halkaana lagu sheegay sifatu اlcilmi ilaahay aan caabudayna waa alle cilmi u saaxiiba oo cilmi ku sifaysan ayb alxakiimu weeyaan ilaahay mid yacni xikmad leh oo xakiim ah oo ficilka uu samaynaayo hadalka uu dhahayo yani afcaashiisa xikmadaa ka dambayso bilaa xikmad ma ah labadaas sifa halkan marka ku jirta wa qowlihi alla qowlkiisa dhexdiisa kuwii alla uu ku sheegay yaclamu ilaahay waa ogyahay maabuu ogyahay yeliju galaaya fi lardi dhulka dhexdiisa wamaabuu alla ogyahay yakhruju baxaaya minhaa min alardi dhulka xaggiisa ka soo baxaaya wamaabuu ilaahay ogyahay yanzilu degaaya min asamaa'i samada xaggeeda ka soo degaya wamaabuu ilaahay ogyahay yacruju koraaya fiiha samaduu koraaya ayb iyadana sifatu lcilmi baa lagu sheegay wa qowlihi wacindahu ilaahay agtiisa waxaa ah mafaatixu lghaybi qeybka furayaalkiisa laa yaclamuhaa ma oga ilaa huwa isaga mooyaane cid kale ma oga wayaclamu ilaahay waa ogyahay maa shay buu ogyahay fi lbari ku sugan beriga ee walbaxri badda wamaa tasqudu ma dhacayso min waraqatin ay waraqatun minta waa iska zaa'ida weeyaan maadaama nafyi ay gashay ayb wamaa tasqudu ma dhacayso min waraqatin ay waraqatun ma dhacdo caleen ma dhacdo ayb geed xaggii kama dhacdo ilaa yaclamuhaa ilaahay waa ogyahay caleen geed kama dhacdo ilaa ilaahay waa ogyahay walaa xabbatin xabadna fii dulumaati اlardi xabaddaas oo fii dulumaati اlardi dhulka mugdiyaalkiisa dhexdiisa ah walaa ratbin shay qoyan walaa yaabisin mid qallalan ilaa ma ahaanin ilaa fii kitaabin unbuu ahaaday kitaab dhexdiisa kitaabkaas oo mubiinin cad oo halkan marka aayaddan waxaa ku jirto sifatu اlcilmi ilaahay inuu cilmi ku sifaysan yahay aayadahan weliba inuu qoray cilmigii iyo kitaabadii iyo meelo kale an ugu tegi doonaa masaa'il اlqadar iyo markaan galno in sha allahu tacaala naam wa qowlihi wa fii qowlihi wixii alla uu qowlkiisa dhexdiisa ku sheegay wamaa taxmilu ma xambaarto min unhaa tu dhadig ma xambaarayso wamaa taxmilu ma xambaarto min unhaa ay unhan dhadig nacam walaa tadacu ma dhigaysa ilaa bicilmihi ilaahay cilmigiisa unbay ku dhigtaa kuna xambaartaa mid dhadig ama xayawaan ha ahaatee ama bani aadam ha ahaatee wax ma xambaarto ma uur ma qaado ilaa mana dhigto ilaa bicilmihi ilaahay cilmigiisun bay ku qaadaysaa kuna dhigaysaa oo alla waa og yahay aayaadkan marka laba sifa meeshaan baabkan laba sifaa ku jirta sifatu اlcilmi waa soo marnay aayatulkursigay ku jirtay iyo sifatu اlxikma sifada alxikma sifada marka cilmiga cilmiga ilaahay subxaanahu wa tacaala marka alla uu cilmi ku sifaysan yahay waxay tahay qur-aanka iyo xadiidkai aahaartaba waa tilmaameen ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu ogyahay wax kastoo jiri jiray iyo waxa hadda jiro iyo waxa aan jirin hadday jiri lahaayeen sida ay ahaan lahaayeen intaba ilaahay waa ogyahay waxaana ku tusaysa qowluhu tacaala bal badaa lahum maa kaanuu yukfuuna min qablu walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu wa inahum lakaadibuun haddii la celin lahaa wa ma la celina iyaga addunyada ma lagu soo celina waa maya wax aan dhacaynin waa hadday dheci lahaayeen lacalla xaalku sidau ahaan lahaan ilaahay waa ogyahay sidaa darteed marka qowl lmursaliin rususha ilaahay qowlkooda wuxuu ahaa ina allaha axsaa kulla shayin cadada ilaahay shay kasto tiro ayuu ku koobay shay kastaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku koobay tira ayuu ku koobay fa huwa yaclamu awsaana aljibaal buuraha culayskooda ilaahay waa og yahay wa dawaraati الzamaan waqtiga wareegiisu alla og yahay wa amwaaja albixaar badaha hirarkooda wa qaطaraati اlmaطar roobka dhibicyadiisa fa huwa yaclamu waxaasoo dhan ilaahay marka waa og yahay iyo wa anfaasa bani aadam ayb marka waxaasoo dhan marka ilaahay subxaana wa tacaala cilmigiisa iyay tusayaan daru tacaarud alcaqli waاlnaqli ayuu siyaabahaas o dhan ku sheegay marka macduumaadka iyo mumtanicaadka kulli ilaahay waa og yahay halkan markii la joogo marka waxaa ku dhumay laba qolo ayaa sifatulcilmi ku dhuntay laba qolo ayaa sifadan cilmiga ku dhuntay oo ku baadiyowday qolo waxay tahay falaasifada nimanka falsafada iyo waxyaabahaas jinni ku jiro oo iyagu waxay yidhaahdaan ilaahay wuxuu og yahay yaclamu alkuliyaat duuna aljusiyaat bay dhahayaan waxyaabaha kuliyaadka ah qawaacidda guud ilaahay waa og yahay laakiin marka la sii furuucda ilaahay waxba kama oga shayga gebi ahaantiis kor ahaan waa ka og yahay laakiin furuuc ahaana ilaahay waxba uma oga geedkanoo kale maalan ilaahay waa og yahay laakiinse caleenta wakhtigay ka dhacday iyo goortay ka dhacday iyo say uga dhacday iyo ma ogay leeyihin waa iska safsada waay waxaas waa been iyo marka dalaal iyo baadi waana min akhbath alaqwaal weeyaan qolada labaadee marka iyagoo ku dhuntay waxaa ka mid a hulaatu alqadariya qadariyada kuwooda hulaadda ah hulaatu alqadariya qadariyada marka hadda waxaa loo jeedaa nimanka muctasilada muctasilada awaa-ishoodii hore weyaan oo iyagu waxay dhihi jireen ilaahay subxaana wa tacaala addoommada afcaashooda wuxuu ogaadaa markay iyagu sameeyaan kadib adiga hadda ficilkaaga inta aadan ficilka aad samayn doonto inta aadan samaynin ilaahay ma ogay leeyihin marka aad samayso unbuu alla ogaanayaa masaladaa iyadaa ay qabaan walidaalika imaamu shaafici iyo imaam axmed iyo waatay dhihi jireen xaajuuhum bilqadar bilcilmi nimanka qadariyadoo qadarka inkiraayo waxaad kula doodaan cilmiga ilaahay kula dooda oo waxaad tidhaahdaan nimanka dhahaaya yacnii ilaahay subxaana wa tacaala addoommada ficiladooda isaga ma abuurin addoonka ficilkiisa isagaa samaystay nimanka dhahaaya waxaad tidhaahdaan war horta ilaahay ma ogaa adiga ficilkaaga mase ma oga cilmi ma u lahay mase uma laha haddii ay yidhaahdaan ilaahay cilmi waa u lahay de hadduu cilmi u lahaa waana abuuri karaa marka maxaa diidaya marka hadduuba ilaahay og yahay inay albaabkan ka bixi doonto hadduuba hore u ogaa intaada ka bixin ka hor laabudda waxaa weyan marka inuu isagana ficilkii inuu isaga abuuraayo bixitaankaagan inuu isaga samaynayo abuuraayo laa shak soo ma fahmi hadday yidhaahdaan maya ilaahay ma ogeyn ficilka aan samaynayo aniga waan ku gaaloobayaa sababtoo a jahli buu ilaahay u nisbaynaya ficilkaaga intaadan la imaanin ka hor ilaahay inuu ficilkaagan ka jaahil yahay aya ayaa imaanayso taasna marka waxaa weyn ilaahay in jahli loo nisbeeya waa kufri walidaalika culimmadii hore salafka qadariyadii hore ee cilmiga inkiri jirtay waa gaalaysii jireen oo waxay ku xukumeen inay yihiin kufaar mar hadday ilaahay jahli ku sheegeen qadariyada dambe ee ayagu ilaahay cilmi waa leeyahay laakiinse afcaasha addoommada shuqul kuma le dhahaayo iyaga mutanaaqidiina laga dhigay niman iska hor imaanayo labadaas qolo marka masaladii cilmiga waa ku dhumeen ilaahay subxaana wa tacaala sifada xikmada aan u imaanno ilaahay markuu ficil samaynaayo xikmad baa ka dambayso markuu alla ficil samaynaayo xikmadaa ka dambayso xikmadu marka ilaahay sifay u tahay maalan cibaado ayuu waana abuuray malxikma asagaa sheegay wamaa khalaqtu اljinna waاlinsa ilaa liyacbuduuni laamka laamu tacliil liyacbuduuni likay yacbuduuni say aniga io caabudaan dad jinni insi baan abuuray say aniga iyo caabudaan buu ilaahay idan marka xikmada abuuristu waa maxay cibaadat اllahi waa xikma marka ilaahay marka camalku ficilka marka uu samaynayo xikmadu u sameeya ee baahi uma sameeyo waa kala duwanta marka xikmadda iyo xaajada ilaahay xaaja iyo baahi ma qabo laakiin xikmad ficilka uu samaynayo waa leeyahay waana xikmada ilaahay allana waa ka dhahaayo xikmada ilaahayna yacni waxaa weeyaan waa xikmatun baaliga waa xikmad oo xeel dheer qolooyinka marka iyagu masaladan ama sifadan ku dhumay waxaa ka mid ah yacnii jahmiyada iyo silada marka laga tago ashaaciradaa ka mida ashaacirada sifatulxikma ilaahay u sugi maayaan waxay leeyihiin ilaahay subxaana wa tacaala xikmad wax uma jideeyo oo waxay leeyihiin hadduu doono ilaahay wuxuu jidayn karaa zinada hadduu doonana ilaahay cafaafkuu jidaynaa dhowr sanaanta haadaa maa yunkiruhu alcaqlu waayo marka nacam caqligaa diidaya ilaahay subxaana wa tacaala oo iyagu waxay ka dhigeen ilaahay afcaasha uu samaynaayo bimujaradi boqor awood badan oo sidaa hala yeelo un keliya dhahaayo bas oo wax xigmadoo uu leeyahay aan jirin maanta haddii nin hadda awood ilaahay siiyo oo uu wax iska sameeyo maanta uu intuu meel falo oo uu dhiso iskagana tago war ninkan xigmad darana oo caqli darana baa la dhahayaa soo maa ilaahay marka isagaa uga owleysan xigmadda marka bani aadamka asaa uga owleysan marka ma aha in la yidhaahdo afcaasha ilaahay maxdul iraada iyo maxdul mashii'a keliya ayay ku dhisan tahay waa khalad waxaana culummada ay soo geliyaan qowluhu tacaala yadunnuuna billaahi hayra alxaqi danna aljaahiliya danniga jaahiliga ilaahay laga malaystaa waxaa ka mid a inuu ilaahay xikmad la'aan wax iska jidaynayo waa danni jaahili ah iyagu marka maxay u diidaayeen ashaaciradu waxay u diidaayeen waxay tahay waxay leeyihiin haddii la yidhaha ilaahay ficilkaasuu sameeyaa cillada iyo sababtuna waa kadaa wa kadaa xikmadaasaa ka dambayso baahi baa meesha imaanayso qasab maa inay baahi timaado bal haddii dhinaca kale iyaga tooda la qabtoo la yidhaha ilaahay ficilka uu samaynaayo wuxuu u samaynaya isaga unbaa iska doonay laakiin wax xikmad ah kuma jirto haddii la dhaho waaba nuqsaanba maxaa yeele dheeldheelay noqonaya qof hadduu intuu wax iska sameeya bilaa xikmo waa dheeldheel soo maha dheeshu maxay tahay wax kale maba ahan walidaalika marka ilaahay wuxuu ku sifaysan yahay xikmad buu ku sifaysan yahay qolooyinkaas dhan marka sifadan xikmada iyaguna way ku dhumeen masaladan waxaa baabaysanaya oo aad uga warramaya alimaam ibnuulqayim kitaabkiisa la yidhaahdo shifaaءu اlcaliil fii masaa'ili اlqadaa'i wاlqadari wاlxikmati wاltacliil kitaab oo alqadaaء alqadar keliya ka alifay ayuu ku sheegaya marka aaduna u faa'iido badan yahay marka xikmadu marka waa taa iyado marka ilaahay baan uga owleysan cid kasto marka jahmiyada iyo ashcariyada iyaa ku dhumeen xikmaday marka ilaahay ka anfinayaan oo waxay leeyihin ilaahay afcaashiisa waa maxdul iraada bis ilaahay unbaa doonay lah laakiin xikmad ma jirto haddii marka xikmadda ilaahay laga anfiyey marka waxaa imaanayso de waxyaabo aan ilaahay laa'iq u ahayn in lagu sheego oo la yidhaahdo hadda alla cadaaladuu jideeyey lixikmatin baaliq cibaadaduu jideeyey inaan heyrkii la caabudin oo alla isaga keliya la caabudo haddii la yidhaha ilaahay hadduu doono afcaal ficilada ilaahay ama ama awaamirta ilaahay wax xikmada kama dambayso waxaa imaanayso daalim inuu ilaahay u yidhaahdo yacni dulmigaa fiican inuu dulmi jideeyo ilaahay ilaahayna dulmi ma jideynaya wa qowlihi litaclamuu ana allaha calaa kuli shayin qadiir wa ana allaha qad axaada bikuli shayin cilma litaclamuu ilaahay sidaa waxau u yaala inaad ogaataan ana allaha alla alaa kulli ana allaha alla qadiirun inuu yahay midkii ku awood badan calaa kulli shayin shay kasta korkiisa wa ana allaha allana qad axaada inuu koobay bikulli shayin shay dhammaantiis cilman cilmi inuu ku koobay min jihati cilmin wa ana allaha alla qad axaada inuu koobay bikulli shayin shay dhammaantiis cilman cilmi inuu ku koobay wa qowlihi alla qowlkiisaa soo galay yani ibaatkii iyo nafyigii fii qowlihi tacaala buu ku jiraa ina allaha alla huwa isagu arrasaaq weeyaan alla arsuqid badan oo addoommadiisa arsuqo dulquwati allahaasoo dulquwati u saaxiiba awood almatiinu awooddiisu ay darnayd weliba allahaasoo almatiinu awooddiisu ay daran tahay halkan marka labadan aayadood sifatu lqudra ku jirta labadan aayadoodna sifatu lqudra ilaahay wuxuu ku sifaysan yahay awood qudra iyo quwa alquwatu walqudra shaykhulislaam ibnu taymiya raximah llah wuxuu leeyahay itafaqa almuslimuuna wasaa'iru ahli اlmilali calaa ana allaha calaa kulli shayin qadiir muslimiinta iyo dadka diimaha kale xataa waxay isku waafaqeen ilaahay inuu wax kasta awoodo kamaa nadaqa bidalika alqur'aan siduu qur-aanka ku dhawaaqay fii mawaadica kaiiratin jidda majmuuc lfataawaha juska sideedaaduu ku leeyahay labadan sifo marka alquwatu iyo walqudra lafdu اlquwa qad yuraadu bihi maa kaana fi اlqudra wixii qudrada awoodda ku dhex jiray baa quwo ayaa la dhihi karaa mararka qaarna marka waa laba aada isugu dhow marka qudraduna waxay tahay qudradu marka maxay tahay sifadan sifatu اlqudra waa maxay hiya qudratuhu cala اlficli waa ilaahay inuu awoodo ficilka ficil falka inuu ilaahay awoodo ficilkuna waa laba nooc ficil sidiis waa laba nooc laazim iyo mutacadi soo maa laazimku waxaa weya waa ficilka laazimna waa la dhahaa qaasirna waa la yidhaha waa ficilka aan mafcuul u tallaabaynin oo ku kooban un faacil un keliya afcaal marka qaasiroo laazimo oo alla isaga ku kooban yacni iyo afcaal mutacadiyo غayrkiis usii tallaabayso afcaal isaga ou samaynayo laakiin غayr u tallaabayso ayb maalan imaatinka ilaahay ou imaanayo lifasli الqaضاء istiwaha majii'a ilaahay imaatinka alle nusuulka samaa dunya oo u soo degayo maxay yihiin afcaal laazima waay waa afcaal oo laazima waay yanzilu rabbunaa rabbigeen waa soo degaya lyii ficilku meel kale uma tallaabaya ilaahay baa soo dego uma istawaa cala alcarshi carshiguu ka sara maray waa ficil laazima wa jaaءa rabbuka rabbigaa baa yimid walmalaku safan safa wa jaaءa rabbuka waa ficli faacilkiisa waa ficil laazim ah mutacadina waa noqdaa ficilka ilaahayo khalaq allaahu الsamaawaati wاlarda ilaahay wuxuu abuuray cirka iyo dhulka waa ficilkii wuxuu u tallaabay mafcuul ilaahay yacni khalqigii abuuristii ilaahay waxaa ka dhashay dhulkii iyo cirkii iyaa ka yimid marka labadaaba ilaahay subxaana wa tacaala wuu awoodaya kuwa afcaasha laasimka iyo midda mutacadiga ilaahay waa awoodan ficilku marka waa labadaas marka aayaadka ilaahay wahuwa calaa kulli shayin qadiir marka lagu leey ilaahay ficil kastoo awoodaawo sawan kaana sawaun kaana laaziman oo mutacadiyan marka ilaahay marka la leeyahay waxaa marka laba in la kala saara wa afcaasha laazim iyo mutacadi soo maa mutacadiga soo qabso ficilada u tallaabaya mafcuul yani marka ilaahay submarka in waa in la kala saaraa ficilka iyo mafcuulka waana mas'alo weyn waa muhiim ah ficilka iyo mafcuulka khalaqa allaahu الsamaawaati wاlarda ficilkii aaway khalaqa waa abuuray waa abuuristi waa ficil abuurista ficilka ayaa iska leh ilaahay baa iska leh wax aan khayr ahayn maba ahan taas waana sifatu kamaal iyada laakiin makhluuqa isaga ka warran wixii ku samaysmay makhluuqii ka warran oo cirkii dhulkii malaa'igtii jinnigii insigii ahaa makhluuqu waa dhici kartaa shar iyo nuqsaan inay soo gasho asaga walidaalika culammadu waxay yidhaahdaan alkhalqu hayru اlmakhluuq wاlficlu غayru اlmafcuul marka ilaahay صifatu اlkhalqi waa ku ammaanan yahay ilaahay laakiin sifadaas waxaa ku samaysmayo ilaahay maalan uu abuuray waxa uu abuuray wax fiicani wax xunba waa isugu jiri karaan laakiin marka ay tahay sifo ilaahay markay tahay oo abuurista ilaahay ay tahay waxa wanaagsan iyo waxa xuno alla uu abuuray abuuristiisu marka laga hadlaayo waa waa sifatu kamaalo xigmadaa ka dambayso midkaan xunkaa xataa ama naaqiskaa oo abu ibliis hadda abuurista la abuuray xigmadaa ka dambayso sharta iyo khayrka abuurista alla oo abuuraayo xigmadaa ka dambayso marka waa inaad kala socdo marka haddii lagu yidhaahdo ibliis waa makhluuq sifadii ilaahay sifatulkhalqi ahaydna waa jirtaa marka waxaad leedahay sifatulkhalqi waa sifo kamaal ah xigmad ku dhisan oo wax yacnii xumaan iyo eed midna aan lahayn amaa wixii ku samaysmaya makhluuqii gabalkiis waa dhici kartaa marka makhluuqa iyo khalqiga inaan marka laysku qaldin way sifada ilaahay baa iska leh sifada sifatu اlkhalqi iyo sifada yacnii lami sifaadka lamidka ilaahay baa iska leh makhluuquna ilaahay waa ka soocan yahay waa ka baxsan yahay waa shar waa yeelan karaa isaga marka intaa la kala sooco ashaacirada iyaga labada isku darayaan alficlu huwa almafcuul bay dhahayan walkhalqu huwa almakhluuq marka mafaasid fara badan baana ka dhalanaysa marka meesha ayada imaam الbukhaari baan aad uga hadlo ee kitaabka la yidhaahdo khalq afcaali اlcibaad kitaabka khalq afcaali اlcibaad la yidhaahdo yuu kaga warrama marka sifadan oo khalqiga ah sifatu kamaal makhluuqan la abuuray qad yakuunu yani makhluuq wax fiican qad yakuunu wax xun laakiin muxuu ilaahay u abuuray haddaa dhahdo lixikmatin abuurista ilaahay shaygan adduunka ou keenay mar kasta xikmad baa ka dambaysa iyada macno kalaa ku jiro dhinac shar ha ka ahaato laakiin dhinaca alla abuuristiisaa shar kama aha iyada shartu marka waxay ku jirtaa makhluuqa ee khalqiga kuma jirta ilaahay abuurista alla kuma jirta waxay ku jirtaa la abuurahay ku jirtaa midka la abuuray ee la sameeyey sidaa marka u garo waxaa kaloo marka ku jirto in allaha alla huwa isagu arazaaq weeyaan alla arsuqid badan oo addoommadiisu arsuqaa si magacaan ilaahay marka arrazaaq marka la leeyahay risqigu culammadu waxay yidhaahdaan ma ahan keliya cuntada iyo cabidda ma ahan risqiga waa labo risqi oo yacnii risqu اlquluub iyo risqu اlabdaan labadaba ilaaha arsuqa marka quluubtana ilaahay baa wuxuu ku arsuqaa hidaayo iyo iimaan iyo khayr ilaahay baa ku arsuqa abdaanta iyo jirhkana ilaahay baa nafaqeeyo nafaqada isagaa usoo saaro marka marka arazaaq la leeyahay cuntayo cabid keliya un ha u malaynin waxaa la mida magacan alwahaab la yidhaha alwahaab ilaahay wuxuu hibeeyaa dadku u hibeeyaa yacni hanuunkii wuxuu u hibeeyaa caafimaadkii wax walba yacni risqigiibuu u hibeeyaa dulquwati awoodda u saaxiibka ahaa allahaas almatiinu awooddiisu ay darnayd aad u darnayd wa qowlihi wa fii qowlihi ilaahay qowlkiisa laysa ka milihi shay-un wahuwa asamiicu اlbasiir laysa ma ahaanin ka milihi ay miluhu laysa ma ahaanin shay-un shay ma ahaanin ka milihi ay milahu alla oo kale wax ilaahay shabaha ma jiro ka laysadan waxaa weeye shay-untaa dambe waxay noqonaysaa isimkeedii ka milihidaasna marka waxay noqonaysaa khabarkii oo muqadama kaafka ku jirana waa iska kaaf yacni waa xagga icraabta waa zaa'idow ee kaafu tashbiih ma aha haddii kaafu tashbiih laga laqbay waxay noqon lahayd laysa ma ahaanin shay-un shay ka milihi yacni laysa ka milihi shay-un waxay noqon lahayd wax ilaahay u eg wax u eg ma jiro marka taana maaha macnaha loo jeedo ay laysa shay-un milahu shay ilaahay oo kale ah ma jiro ee wax ilaahay u eg wax u eg ma jira ma aha haddii sidaa la yidhaahdo de waxaa la sugayaa wax ilaahay u egba moogtaas meeshiina mana yaalla taana ma taala laysa shay-un shay ma aha ninka milihi ay milahu ilaahay oo kale wa huwa alla asamiic weeyaan mid maqlid badan albasiiru arkid badan sifatu samci wاlbasar ayaa halkaa lagu sugay wa qowlihi wa fii qowlihi in allaha alle nicim maa nicma shayu shay baa nicmo lahaaday maa ayuu u nicmo lahaaday yacidukum almaqsuusu bilmadxi shayga ammaanta lagu khasisaya waxay tahay maa yacidukum wuxuu alla idinku waaninaya bihi maaga in allaha alla nicim maa yacid nicma maa nicmada markay maa ka daba marto waa ogtihiino marka in maada tamyiiz laga dhigo iyo in laga dhigo yacnii faacilba laga dhigo nicma maa nicma shay uba la waa iska bannaantahay labada ma wamaa mumayizun waqiila waqiila waqiila faacilun fii naxwi nicma maa yaquulu lfaadilu in allaha alla nicim maa nicma iyo maa waay nicma shay-u shay baa nicmo lahaaday maaba u nicmo lahaaday oo marka tamyiiz laga laqbay nicma maa nicmo shay-u shay baa nicmo lahaaday oo wanaagsanaaday yacidukum bihi oo alla idinku waaninaya yacidukum bihi kan alla uu idinkugu waaninayaa lagu ammaanta lagu khasisaa in allaha alla kaana wuxuu ahaaday huwa isagu samiican mid maqlid badan basiiran arkid badan sifadii marka samcigii iyo basarkii samciga marka laba u qaybsamaa laba nooc samci caama iyo samci khaasa samciga caamka waxaa weeyaan marka idraaku sawt ilaahay aswaadda iyo codadka waa waa haleelaya waa maqlaya waa maqlidda aan naqaano oo ilaahay subxaana wa tacaala marka isagu maqlideenna ma shabaho maqlidiisa dabcan laakiin waxaa weeyaan aswaadda iyo waxa lagu hadlaayo ilaahay waa maqlaa idraaku sawt samcigu nooc labaadna waxaa weeyaan samciga khaaska ah samculkhaas wahuwa samcu lijaaba waa samcu lijaaba oo ilaahay waa ajiibaa w ducada ilaahay waa waa ajiibaa marka la leeya ina rabbii rabbigay la samiicu ducaa ducadow maqlaa ma ahan macnaheeda la mujiibu ducaa ilaahay waa mid ducada ajiibo baa laga wadaa waa samcigaas marka waa mid khaasa waa samci bimacna alijaaba waa samciga khaaska midka caamkaana waa idraaku sawt sawtka in la haleelo labadaas u qaybsana صفة الbصر iyada marka waxay tahay idraaku جamiiع الmubصaraat waxa la arkoo dhan ilaahay waa arkaa waa haleelaya basarkiisu marka ilaahay aragtidiisu waxay koobtay wax allaale wax ka qarsoonaan karaa ma laha ayb laa تkفى عalayhi khaafiya marka marka la leeyahay samc allahu liman xamidah ilaahay waa ajiibaa waay macnaheeda ilaahay qofkii ammaano waa ajiibaa waa aqbalaa waay macnaheedu marka tawiil ha u malaynin samcigaaba macnahaas leh samci khaasa iyo samci caam labadaas u qaybsan weliba nebiga salى اllahu alayه alي slm xadiidka abu daawuud oo warinaya kitaabu sunna ina allaha kaana samiican basiiraa nebiga waa kii markaa yidhi ina allaha kaana samiican basiiraa sidaas wy kaana samiican basiira maaha inuu aragtidiisa ilaahay aragtidiisa kale ku shabahaye waxay tahay xaqiiqo say u tahay shaygu markuu xaqiiqo yahaa sidaas oo kala dhehaysaa war waxaas ma aragtay indhahaygan ku arkay anaa indhaha saara saasaa leedahay bimacnaa waxaad u jeedaa cid ii aragtay oo kale ma jirtay aniga waayo qofka arkay halkaas marka majaaz ayaa ku tegey wax la yidhahdo xaqiiqo waa marka sifa labadan sifa wa qowlihi wafii qowlihi ilaahay qowlkiisa dhexdiisa wixii soo galaa ka mida walowlaa id dakhalta jannataka qulta maa shaaa allah laa quwata ilaa biاllaah walowlaa ay hallaa maad id dakhalta kolkaad gashay jannataka beertaada qulta dhahdid maa shaaa allaahu maa shaaa allaahu maa wixii shaa allaahu ilaahay ou doono kaana waa ahaanaya laa quwata awood lana annaga nooma sugnaanin ilaa billaahi ilaa bimacuunati illaahi ilaahay kaalmadiisa mooyaane wa qowlihi iyo wafii qowlihi walow shaaa allaahu hadduu ilaahay dooni lahaa maqtataluu ma diriri lahayn walaakina allaha allase yafcalu waa samaynayaa maa yuriidu wuxuu doono wa qowlihi ilaahay qowlkiisa uxillat lakum waxaa la idiin xalaaleeyey idinka bahiimatu lancaami xoolaha nicmooleydeeda nicmooleyda yacnii xoolahooda waa waa min idaafati shayi ilaa nafsihi shay naftiisa loo idaafeeyo ancaamtu nafsuhaa hiyo albahiima ilaa maa kii mooyaane yutlaa la akhrinayo calaykum idinka korkiinna waxaa la idinku dul akhrinayo mooyaane xurimat calaykum اlmaytatu wadamuda soo socoto suuradda la idinkugu dul akhrinayo ma ahan hayra muxili saydi ugaarka kuwii xalaashanaya aydnan ahayn xaal aydnan ahayn idinkoon ugaarka xalaashanaynin walxaal antum idinka oo xurumun muxrimuuna idinkoo xarman yanii uxillat lakum waxaa la idiin xalaaleeyey bahiimat lancaami xoolihii ilaa maa kii unbaa la idinka xarimay yutlaa la akhrinayo calaykum idinka korkiinna la idinku dul akrin doono munkhaniqadii iyo mawquudadii iyo mutaradiyadii iyo waxyaabahaas hayra muxili saydi idinkoon ugaarkana xalaashanaynin ugaarta kuwii xalaashanaya idinkoon ahayn goorma walxaal antum idinka oo xurumun muxrim markaad ixraamka ku jirtaan ina allaha alle sheekhu marka intaanu ka rabaad ina allaha alle yaxkumu waa xukumayaa maa yuriidu wuxuu doonayo alla xukumaa ina allaha alle yaxkumu wuu xukumayaa maabuu xukumayaa yuriidu uu doonayo ilaahay wuxuu doonayo xukumaa marka halkan marka sifatu اliraadadaasuu ka rabaa iyo mashiicada almashiicaةu wاliraada wa qowlihi wafii qowlihi faman yurid illaahu qofka ilaahay ou doono an yahdiyahu inuu hanuuniyo yashrax ilaahay u waasiciya sadrahu laabtiisa lilislaami islaamka u waasiciya waman kii axadkii yurid alla ou doono an yudilahu inuu dhumiyo yajcal yeele sadrahu laabtiisa dayiqan ciriiri xarajan oo yacni ciriiri ah kaannamaa sidii isaga oo kaannamaa sidii isagoo yasacadu korkoraayo fi samaai samada yatasacadu fi samaa qof samada korkoraayo kale isaga aayaadkan saddexda ah wuxuu uga hadlayaa sheekha uu ka rabaa laba sifo almashii'atu wاliraada mashiicada iyo iraadada markaan baabulqadar joognana waa loo baahanayaa hadda iska sii ogow marka mashiicadu iyada ma qaybsanto waa hal almashii'ana waxaa la yidhaahdaa doonista ilaahay mashiicadu marka ma qaybsanto waana wax allaale wax alla ou doono oo dhan mashiicada allay ku dhacaan khayr iyo shar waxay doonaan ha ahaa mashiicadu marka iyada laba uma qaybsamaysee waxay tahay mashiicatullaahi tacaala cumuumu mashii'atihi wixii isaga ou doonay ee ama shar ha ahaadan ama khayr ha ahaadan dhammaan la ysku daray khayr iyo shar waxa adduunyada ka dhacayo taxta mashii'atihi ma qaybsanaysa marka amaa iraadada annagoo hadda af soomaaliya markaan ku macnaynayno waa un isku macno oo waxaan leenahay shaa'a waa doonay araadda waa doonay un baan leenahay laakiin isqilaaha xaggeeda iyo macnaha ku kala duwanaanaya iraadada labay u qaybsamaysaa culummada iraadaday laba u qaybiyaane mashiicada laba uma qaybiyaan mashii'a sharciya iyo mashiia dii mashii'a diiniya iyo mashii'a kowniya iyo ma dhahan sida qaalibka iraadaday laba u qaybiyaan iraadada waxay u qaybsantaa iraada kowniya iyo iraada sharciya waxaa kaloo la dhahaa iraada diiniya iyo iraada qadariyana waa la dhaha iraada qadariya iyo iraada diiniyana waa la dhaha kitaabaduna sidoo kale kitaaba diiniya kitaaba qadariya wahaakada waa un isku baab iraadada marka waxaa loo qaybiyaa laba iraada kowniya iyo iraada sharciya aliraadatu اlkowniya waxay tahay koonkan inay sida inuu noqdo sidii ilaahay yani iraadada alle ee ku tacalluqda koonkan inuu ahaado marka maxay noqonaysaa taasi khayr iyo sharb waa noqon kartaa iraada kowniya ama iraada qadariya marka aliraadatu اlkowniya iyo waxaa isku macno noqonaya mashiiada mashiiada iyo iraada kowniya waa isku macno marka ayb marka iraada kowniya waxaa weeyaan almashii'atu shaamilatu lijamiici اlxawaadis saas culamada ku qeexaya almashii'atu waa doonista ashaamilatu wada gaarayso lijamiici اlxawaadidi dhacdooyinka o dhan dhacdooyinkan hadda dhacaya khayr iyo sharba waa leeyihiin soo maha dhacdooyinkan oo dhan laakiin maxay wadaagaanna maxaa wada shamlinayana mashii'ada ilaahay inay kulligood ku wada dhacaan qadarka ilaahay taas marka waxaa la yidhaha almashii'atu ama aliraadatu اlkowniya ayaa la dhahaa taas marka aliraadatu اlkowniya ma keensanayso mar walbo ridaha ilaahay yacnii iraadada ilaahay ee kowniga ah waxaa ka dhasho ilaahay inuu raalli ka yahay mar walba ma suurtoobaysa maxaa yeelay khayr iyo shar bay isugu jirtaa shartana ilaahay ma jeclo sida aan ogsoonnahay oo maalan adduunkan gaal iyo muslim in la ahaadaa ilaahay ugu talagalay iraadadaas marka talagalkaas maxaa la dhahaa iraada kowniya waa mashii'a ilaahay haddana ma jecel yahay ilaahay gaalka iyo gaalnimada ma jeclo marka iraada kowniya ka dhalan maayo mar kasto maxabatullaahi ma ka dhalanaysa mar walba iraada sharciya diiniyana waxaa lagu qeexaa ama la yidhaahdaa aliraadaةu الsharciyatu اlamriyatu laa tatacallaqu ilaa biاطaacaat ama si kale haddaa u tihaahdid aliraadaةu الsharciya tatadamanu waa midda koobsanaysa oo keensanayso maxabatahu ilaahay jacaylkiisa wa ridaahu iyo raallahashadiisa iraada sharciya taasaa la yidhaha oo adduunyadan maalan islaamnimada iimaanka cadaaladda akhlaaqda wanaagsan iraada sharciya waa sharci ahaan buu ilaahay rabaa sharci ahaan midda ilaahay ou rabo idan marka aliraadatu sharciya tatadamanu maxabat allaahi iraadada sharciyada waxay keensanaysaa maxay jacaylka ilaahay iyo waridaahu iyo raalli ahashada ilaahay iraada sharciya ma noqoto wax ilaahay ka caroonayo maba noqonaysa waa ilahay wuxuu jecel yahay marka farqiga marka xaggey ku kala tegayaan iraada sharciya iraada kowniya waxay ku kala tegayaan mas'alada maxabada maxabada ilaahay iyo raalli ahaanshada ilaahay iraada sharciya maxabada allah la socoto iraada kowniya laakiin lama socoto mar walba maxaa yeele khayr iyo shar bay isugu jirtaa iyada aliraadatu اlkowniya waa midda ilaa talagalka ilaahay ee koon talagalka ilaahay ee koonkan waa iyada iraada sharciyana waa maxay sida ilaahay ou jecel yahay koonka inuu ahaado marka sida ilaahay uu jecel yahay koonka inuu ahaado waxaa dhici karto inuunan wada ahaanin marka ilaahay awood maa marka laga awood badiye maya xikmad lixikmatin baaliqa ku jirta iraadada marka labadaasaa loo qeyba iraada kowniya ama iraada qadariya iraada kowniya iraada khalqiya inta waa leedahay abuurista alle khayr iyo sharb ilaahay waa abuuraya iraada sharciyana waxaa weeyaan تتضمن محبة الله ورضاه فيiri mrka مaشhiiعada laakiin ma qaybsanto marka maxaa isku ekaanaya m maxaa isla mid noqonaya almaشhiiعة iyo iraadada teh iraada kowniya iyo maشhiiعada waa isku mid laakiin iraada شharciga kasoo duwanaanaysa haddaa فahمto marka labadan iraado mowduuع baab الqadr markaan galno waad fahmi doontaa walowlaa id dakalta wahallaa id dakalta hallaa maa waa taxdiid hallaa id dakhalta markaad gashay jannataka beertaada aad gashay qulta dhahdid maa shaa allaahu haddii maa wixii shaa allaahu ilaahay ou doono yakun waa ahaanayaa yacni laa quwata awood lii ani iima sugnaanin ama lana annaga nooma sugnaanin ilaa bilah ilaahay kaalmadiis un mooyaane yacni waxaa weyan marka haddaad sidaa dhihi lahayd waa fiicnaan lahayd wa qowlihi marka maa shaa allaahudou ka raba maa shaa allaahu yakun wixii ilaahay doono marka ilaahay wuxuu leeyay mashii'a wa qowlihi walow shaa allaahu hadduu ilaahay dooni lahaa maqtataluu ma dagaalami lahayn walaakina allaha alla sayafcalu waa samaynayaa maa yuriidu wuxuu doonayo walaakina allaha yafcalu maa yuriidu halkan yuriidu sifatuliraada ayay deliilu tahay aayadda marka halkan aayad marka mashii'adii iraadadii labada waa lagu sheegay waqowlihi uxilat lakum bahiimat اlancaami baa la idiin xalaaleeyey xoolihii ilaa maa kii mooyaane yutlaa la akhrinayo calaykum idinka korkiinna hayra muxili saydi ugaarka idinkoon xalaashanayni walxaal antum idinka oo xurumun muxrimuuna muxrimiin ah in allaha alla yaxkumu waa xukumayaa maa yuriidu wuxuu doonayo ilaahay marka inuu iraado leeyahay faman yuriid illaahu qofku alla doono an yahdiyahu inuu hanuuniyo yashrax sadrahu lilislaam waman ruuxii yuriid alla ou doono an yudilahu inuu dhumiyo yajcal yeele sadrahu laabtiisa dayiqan ciriiri xarajan ciriiri kaannamaa sidii isagoo yasacadu fuulfuulaayo korkoraayo fi samaai samada iraadada sharciyada adiladeeda waxaa ka mid ah yuriidullaahu bikum اlyusra ilaahay wuxuu idinla doonayaa fudaydka yuriid اllaahu liyubayina lakum ilaahay wuxuu doonayaa inuu idiin caddeeyo wayahdiyakum inuu idin hanuuniyo yuriid اllaahu an yukhafifa cankum ilaahay wuxuu rabaa inuu idinka fududeeyo waa kulluhu iraada sharciya sharci ahaan takfiif buu ilaahay rabaa laakiin culaysna waa jiraa soo maha culayska iyo fudaydkaba iraada kowniya waa ayaku dhinaca marka laga fiiriyo laakiin midda ilaahay jecel yahay ee uu raba maxabadiisa la jirta takfiifka iraadada kownigaana faman yuriid illaahu an yahdiyahuda hadda miaalka anba waa wa qowlihii ilaahay qowlkiisaa soo galee waaxsinuu hagaajiya ixsaan sameeyo wanaay wanaag sameeya in allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay almuxsiniina muxsiniinta waaqsiduu cadaalad sameeya in allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay almuqsidiina kuwa cadaaladda sameeya wa qowlihi wa fii qowlihi fama staqaamuu fama staqaamuu lakum famaa wixii istaqaamuu famaa intii istaqaamuu ay toosayaan lakum idinka ay idiin toosnaanayaan fastaqiimuu lahum u toosnaada idinkana yacnii muddata istiqaamatihim lakum fastaqiimuu lahum saas ina allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay almuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsaya wa qowlihi ina allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay altawaabiina kuwa towbad keenista badan oo ilaahay usoo laabto wayuxibu alla wuxuu jecel yahay almutadahiriina kuwa isdahiro oo dunuubta iska nadiifiyo oo yacnii najaasta iska dahiro wa qowlihi qul waxaa tidhaahdaa in kuntum haddii aad tihiin tuxibuuna allaha kuwii ilaahay jecel fatabicuunii isoo raaca yuxbibkum ullah ilaahay idin jeclaadee marka alla waa idin jeclaanaya wa qowlihi ilaahay qowlkiisa dhexdiisa wixii soo galay baa ka mida fasawfa dib dambaa ya'ti illaahu ilaahay oo ula imaan doonaa biqowmin qolo yuxibuhum ilaahay jecel yahay wayuxibuunahu iyaguna ay alla jecel yihiin wa qowlihi ina allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay aladiina kuwa yuqaatiluuna dirirayaan oo dagaalamayaan fii sabiilihi jidkiisa dhexdiisa ku dagaalamayaan safan calayhim iyagoo safan saf hal safa kaannahum sidii iyaga oo bunyaanun dhis oo kalea marsuusun la isku dhejiyey la raseeyey wa qowlihi ilaahay qowlkiisa wahuwa alla alhafuuru weeyaan alla dembi dhaaf badan alwaduudu addoommadiisa jecel alwaduudu addoommadiisa isjeclaysiiyo labada waa lagu macno halkan intaanu aayad sheekhu wuxuu usoo jafayaa waxay tahay sifatu اlmaxaba ilaahay inuu wax jeclaado ilaahay aan caabudayno yuxibu ilaahay waxbuu jeclaado sifadan marka maxabada sifa daatiya miya mase sifa ficliya waay sifadan waa sifam sifa daatiya miya mase waa sifa ficliya sifa ficliya limaada maxay u tahayna liannahaa tatacallaqu maxay ku tacalluqdaa bimashii'ati اllaah awaaciddii hore ugu soo sheegnay sifada ficliga iyo daatiyada may farqiga udhexeeya waa maxay aلصifaة الdaatiya laa tatacalaqu bimashiiئati الlah wصifaة اlficliya tatacalaqu bimashiiئati الlah halkan marka maxabada ilaahay isaga doonistiisay ku tacalluqdaa oo waxaa la leeyahay yuxibu ilaahay waxuu jeclaana cidduu doono cidduu doono waa nacayaa soo ma garani marka sifa daatiya oo maxabo iska yani daat ahaan yani sifa daatiya aho sida wejiga iyo kale ah ma ahane waxaa weeyaan sifadan waa sifa ficliya ficil ilaahay samaynayo jacaylka mutakalimiinta oo dhan waa diidaan ilaahay inuu wax jeclaado maxaa yeele waxay leeyihiin jacaylku waaa waxay ku macnaynayaan bimacnaa iraadat اthawaab in allaha alla yuxibu wuxuu ilaahay thawaabiyaabay ku leeyihiin in allaha ilaahay yuxibu wuxuu hawaabinaa bay leeyihin jacayl ma dhahayne waxaa la dhahayaa bay ku leeyihiin iraada jacaylkaa ilaahay waxaa weeyaan inuu hawaabiyo janno geliyo doonaa macnaa saas ta'wiil waay marka baabkaa isagaa maxabadii maxaa uga maxaa ugu diideen ilaahay xubbigan waxay leeyihiin jacaylku waa mayl qofku markuu qof jeclaanayo waa u iilanaya xaggiisa mayl oo qalbi ah waa qalbigiisa ayaa wax u janjeersanayaa qofkan ilaahayna qalbi iyo janjeersi iyo waxaas waa ka nasahan yahay bay ku leeyihin de markii nimankaa waxaa la leeyahay marka idinku awalan ilaahay baad makhluuqiisa ku shabahdeen uma sifada ilaahay baad inkirteen ka bacdina marka laba cudur baa idinku dhacday cudur tashbiih iyo cudur tacdiil maxaa yeele marka horeba jacaylka aad ka sheekaynaysaan waa kan bani aadamku yaqaanaa ka hadlaysa marka ilaahay ha ku shabahin sifada alle marka la sheego qalbigaaga yaynan soo gelin maxabadii bani aadamka yaynan soo gelin qalbigaaga saasay ahayd mota laakiin tii bani aadamkaa qalbigaaga soo gashay uma sifadii ilaahay baa haddana waxaad ugu kacday inaad diiddo khatar wa waxaa kaloo loogu jawaabayaa taa laftirkeeda oo iraadadan aad leedihiin ood sugaysaan iraadada laftirkeeda soo iraadada laftirkeeda ilaahay waa doonay markaa leedihin in allaha yuriidu ilaahay wuxuu doonay wuxuu doonayaa markaa leedihiin iraadada laftirkeeda soo mayl ma ah waa mayl baa ku jira ujanjeersi baa ku jira iyada laftirkeeda bani aadamka laftirkiisa waxbuu doonaa iraado waa leeyahay soo ma garan waxyaabahaas o dhan marka waxaa weeyaan waa ilzaam ayaga ku imaanaya marka sifadan maxabada iyo jacaylka ilaahay saas ku sifaysan yahay ahlu sunnadana way sugayaan bal haddii maxabada ilaahayba aynan jiri lahayn cibaadaadkan maxaan u samaynaynaa maxaa inta addoonku muxuu inta naftiisa iyo maalkiisii iyo yacnii waqtigiisii waxaas oo dhan muxuu cibaado ugu bixinaya muxuu cibaado ugu qarash garaynaya haddii uunan helayninba jacayl ilaahay subxaanah watacaala marka marka la leeyahy sifaatka ilaahay marka la barto ama la rumeeyo iimaankooda waxaa ka dhalanaya adiga iimaankaaga inuu kordhaba ilaa haddii aad yacnii ilaaha aad caabudaysa hadduunan cidina jeclaanin ta adiga maxaa u dadaalaysaa marka waxa aan raadinayna sow maxabada ilaahay ma aha ayb qofkii ugu horreeyo marka maxabada ilaahay inkiro jacd bnu dirham nin la dhihi jiray buu ahaa oo wuxuu yidhi in allaha lam yattakhid ibraahiima khaliila ilaahay nebi ibraahim kama dhiga nin waday walam yukallim muusa takliima wax jacayl layraa ma jiro raxmad ma jirto jahmi ibnu safwaan baa ka soo xambaaray marka intou jahmi ibnu safwaan waxaa la wariyey inuu meelaha soo maraayo markuu arko qof juudaan qaba oo dhibaataysanba wuxuu dhihi jiray isagoo jeesjeesaayo arxamu raaximiin yafcalu haakada allah naxariista badan saan muu samayn lahaa aduu naxariis leeyahay ilaahay yani marka wuxuu leeya naxariis ma jirto waa wax la yidhaha naxariistii buu diidaya maxaa yaele naxariista waxay ku macnaynayaan riqatun tactarii fi lqalbi waa jileec qofka qalbigiisa soo galo ayaa naxariis la yidhaha bay leeyihin ilaahayna wax waa ka nasahayn marka nimankan iyagii wixii ay yaqaaneen oo bani aadamkii ay ku yaqaaneen ay halkan soo dhigteen ilaahayna marka waa ka anfiyeen sifaadkii uu sugtay laakiin ahlu sunnati waljamaaca war waxaan waxay leeyihin tan bani aadamka ilaahay iyo midda alle isma shabbahaan laakiin naxariis ilaahay waa naxariista ilaahay waa carooda ilaahay wax waa jeclaada kulluhu yacnii nu'minu sidii aan dawaaciddii hore kusoo sheegnay laba daa'ifo waay marka qolooyinka diiddan qole iyagu waxay diidan yihiin in allaha taaalain allaha tacaala yuxibu cibaadahu kuwaa diiddan kuwaa waxay diidan yihiin fiiri ilaahay inuu addoommadiisa jeclaado addoommaduna inay ilaahay jeclaanayaan ay jeclaadaan labadaba waa isku diidan yihiin waa jahmiyadaas sidaas ayagu qabtay shaekhulislaam wuxuu leey ankarat iljahmiyatu xaqiiqata almaxabbati min adarafayni jahmiyadu waxay inkireen maxabbada xaqiiqadeeda labada dhinacba addoonkana ilaahay ma jeclaaday leeyihiin ma jeclaa karo ilaahayna addoonka ma jeclaado labada dhinac waa ka inkireen qolada labaad waxay tahay man abata maxabbata alcabdi rabbahu addoonka rabbigii waa jeclaa karaa bay dhaheen wa ankara maxabbat allaahi licibaadihi laakiin ilaahay maxabbada alle addoonkiisu jeclaanayay inkireen waana qowlulashcariya qowlkaas iyo qolo kaleo sifaatiyada ka mida saasuu leeyahy sheikhulislaam jaamicu rasaa'il walmasaa'ilka iyo majmuc ulfataawa inta intaan o dhan marka sifadaabuu ku tilmaamay wa huwa alkafuuru alwaduud ismigan alwaduud marka waxaa weeyaan alwaduud bimacnaa alladii yuxibu midka wax jeclaada alwaduud waxaa kaloo lagu macneeya ilaahay waa midka addoommadiisa isjeclaysiiyo waa u ixsaanfalayaa waa hanuuninayaa nicmo iyo u gelayaa marka waxaasoo dhan waa isjeclaysiin ilaahay addoommadiisa isjeclaysiinaya wa qowlihi iyo fii qowlihi bismi illaahi araxmaani اraxiim ilaahay magaciisaan ku bilaabanaya alihday araxmaani naxariis naxariistu alraxiimi naxariis yacni gaar ahaaneed naxariistu tafsiirku selafku saas u badnaa arraxmaan naxariis guud alraxiimna naxariista gaar ahaaneed oo mu'miniinta uu naxariisanayo raxiimnimaduna saasay u badan tahay wa kaana bilmu'miniina raxiima saasuu ilahay shaekhulislaam isagu wuxuu leeya ama alfarqu bayna haadayni اlismayni labadan isim farqiga u dhexeeya alkariimeyni alraxmaan iyo alraxiim waxaa weeyaan أن الرحmaaن daaل عalى صفة الqاa'maة bه ereygan ismigan raحmaan waa صفة ذaatiya oo wuxuu leeyahay yaعnي ilaahay subxaanaه وataعaalى daatadiisu waxay ku sifaysan tahay raxmة erey marka ismka raxmaan macnahaasu tusaa والraxiimuna daal calىa تacalluqiha bالmarxuum raxiim laakiin waxay tusaysaa صifadaani inay ku tacalluqdo أxad loo naxariisanayo saasuu soo ku kala saara raxiim marka waxaa weeyaan maalan waxay ku tacalluqaysaa sifadan ilaahaybaa iska leh naxariista marka makhluuqa loo naxariisanayo mu'miniintoo kale raxiim marka isaga laga warramayo ilaahay waa mid naxariisto marka la dhahaayo oo uu naxariis ku tilmaaman yahayn arraxmaan baa la dhahay marka siyaaba noocaas ku kala farqiyeysa weligeed ma alla arag buu yidhi nusuusta kitaabka iyo sunnada walam yeji qadu raxmaanun bihim ilaahay waa mid iyaga raxmaan u ah lama arkin raxiimun bihim unbaa la arkaa dad marka la sheegaayo raxiim unbaa ilaahay la dhahaya maxaa yeele raxiim yatacallaqu yani bilmarxuum raxmaan laakiin waa wax ilaahay isaga u taagan lidaalika labada magac min xayu marka la yidhaha mubaalaqay wada keenaan faclaan iyo faciil alasaga isticmaala faclaanka mubaalaqa loosi isticmaala raxmaan marka marka la leeyahay xagga wasnigana waa ka bad agga yani curuufta iyo wasniga tarkiibka waa ka badan yahay wuxuu keenaya marka ziyaada yani xagga macnaha wa qowlihi ayaalo qowlkiisa wixii soo galay baa ka mida ibaatkii nafyiga rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeeno wasicta kula shayin shay kasta waad u waasac noqotay raxmatan naxariis ayaad u waasicisay wa cilman iyo cilmi rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeeno wasicta waad waasicisay kula shayin shay dhammaantiis raxmatan yani agga shay kastaa wasicta waad u waasac noqotay kula shayin shay dhammaantiis raxmatan xagga naxariista iyo wa cilman xagga cilmiga yacni cilmigaagu wuxuu gaarayaa shay kasta naxariistaaduna shay kastay gaaraysaa soma a yani xagga naxariista ya xagga naxariista iyo xagga cilmiga shay kasta ilaahay waa ilaah waa u waasac noqotay marka gaal iyo muslim naxariista ilahay waa u waasac waa wada gaaraya laakiin qiyaamaha in marka la taga laakiin ma keenayso arrintan arrintan ma ka dhalanayso gaalka in naarta laga soo saarayo ama naariba inuusa gelaynin oo la dhihi maayo ilaahay waaba naxariis badnaayo gaalka wuxuu naarta u geliyey de waxaa weyaan cadaaladiisuu ku geliya kaas wraxmatii wascat kula shayin fasaaktubuhaa liladiina yattaquuna midda aakhira ilahay saasuu leeyahy fasaaktubuhaa liladiina yattaquuna wayu'tuuna الzakaata wاladiina hum biaayaatina yu'minuun wa qowlihii ilaahay qowlkiisa wakaana allah wuxuu ahaaday raxiiman mid u naxariis badan bilmu'miniina mu'miniinta wa qowlihii waraxmatii aniga raxmadayda wasicat kula shayin shay dhammaantiisa waasac noqotay oy gaaraysaa shay kasta naxariistiisa waa gaaraysaa haddaanu naxariis alla ahayn de maba noolaadeenba wqowlihi oo fii qowlihi ilaahay qowlkiisa dhexdiisa kataba rabbukum rabbigiin wuxuu qoray calaa nafsihi nafsadiisa korkeeda uu ku qoray kitaabadan hadda marka waa mid oo yani isaga isku waajibiyey waay oo qadar ahaan alraxmata naxariis ayuu qoray dushiisa ku qoray ilaahay naxariis inuu naxariisto wa qowlihi ilaahay qowlkiisa wahuwa alla alkafuur weyan alla dhaafitaan badan alraxiimu naxariis badan wa qowlihi ilaahay qowlkiisa fallaahu alle khayrun weeyaan mid khayr badan xaafidan yacni mid wax dhowro alla kii u khayr badan wa huwa alle arxamu الraaximiina inta naxariisata ka ugu naxariista badan weeyaan marka xaafidantaas tamyiiz ahaan isaga isaga nisbismaysa intaanu aayaad ilaahay marka wuxuu uga hadlaya sifatu raxma inuu ku sifaysanyo naxariis naxariistu marka maxay tahay sifa daatiya m mase waa sifa ficliya labada waa isku tahay sifa daatiyana waa tahay sifa ficliyana waa tahay adiga markaad qof tilmaamaysa hadda ficil ka sokow shaksi baad tilmaamay maalan war ninkii hebel ah waa nin naxariis badan baad leedahay isagii baad daatadiisa ayaa naxariis ku sheegay oo ku tilmaamaysaa waxaa kaloo dhihi kartaa ninkii hebel ahaay maanta ninkaasoo ay ka taallo ayuu u naxariistay waa ficil soo maha iyadan ilaahay baa marka adiga waxaas oo dhan kaaga owleysan marka marka allah subxaanahu watacaala isagu waa raxmaan oo ilaahay waa alla naxariista ah waa naxariiste ficilkiisuna waa maxay yarxamu man yashaa qofka uu doono u naxariistaa ilaahay hakada labada marka sifa daatiya ficiliya isu noqonaya labada ayb ahlu bidaca marka ayago qolooyinkaas marka raxmadu riqadaas waxaasay ku sheegaan horaan uga soo hadalnay wabilahi towfiiq sal اllah wslm alى nabiyina mxamed wala alih wsab